puntland waa la socotaanoo waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee soomaaliya ee federalism laga hirgeliyo waa the mother of federalism hooyadii iyo aabbihii federalismka puntland wey waxaa aada ugu faraxsannahay ajandahaas puntland ay lahayd maanta inuu yahay reality oo soomaaliya meel walba laga abuuray dowlad goboleed waa soo dhowaynaynaa si walaala ay sheegeen jubbaland baa ugu horreysay oo mataan noo ahayd waxaa ku xigtay gobollada kale maxaa la yidhaahdaa galmudug south west iyo hirshabeel ajandihii anagu aan soomaali ka lahayn oo hirgelaya wey waa inaan marka dhiiri gelinaa in qolo walba maamulkeeda samaysato daawowdo wax isku filaato waxeeda soo saarato ku barwaaqowda meesheeda waxaan ka rabaa inaan u sheegna dadka federalism ma rabno waa xun yahay waa fiican yahay meesha maanta ma jirto federalismku soomaaliya maanta is the law of the land sharciyadda dalku waa federalism today ama rab ama ha rabin ama jeclow ama ha jeclaan is the law of the land waxaan rabnaa marka ma wanaagsan yahay mise waa xun yahay anu waxaan aaminsanahay inuu soomaali daawo u yahay wanaagsan yahayna laakiin inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay weli mabaana tijaabinba hala gaaro maxaa marka aan u aaminsanahay inuu fiican yahay sideeda dowladnimada waa la yidhaha waxa ugu muhiimsan qofka shaksiga the sovereignty of the individual xorriyadda iyo protectionka qofka individualka ayaa muhiima dowladdu marka waxaa la yidhaahdaa sharciyan ayada ayaa leh waxaa la yidhahdaa monopoly power on violence dowladda ayaa wax xiri karta dowladda ayaa yani awoodda wax lagu xiro wax yani bowerka yani violenceka dowladda ayadaa ayadaa la siiyey laakiin waxaa rabaa marka sharciyadaasi awooddaa dowladda la siiyey waxaa la rabaa dadku inay ka nabadgalaan dowladda laftigeeda ayaa la rabaa in laga nabadgalo see looga nabadgelayaa waxaa looga nabadgelayaa in sharciyadda amase waxa wey bowerka la qaybiyo si horsantana loo qaybiyo oo maxay tahay in la kala saaro waxaa la yidhahda executive branchka oo aad dowladda fulinta baarlamaankii oo oversightkii leh iyo maxkamadii judiciaryga waa leena federalism maxaa loo aadaa marka waxaa la yidhaahdaa separationki of bowerskii dadka yani awoodda la qaybiyey weli kuma filla bowerka marka si verticalah in loo qaybiyaa oo ay jirtaa dowladdii federaalka ahayd dowlad goboleedkii gobolkii degmadii mid walbaaba baawarkiisa leeyahay maxaa la diidayaa marka waxaa la diidayaa awooddu inay ku ururto hal shaksi hal gacan hal magaalo iyo hal gobol inta la rabo inaan fahamnaa intaa weeye o intaa markay dhacdo waxay yaraynaysaa marka in la abiyus gareeyo soomaaliya dowlad baan ahay xamar baa duntay markii xamar duntay so-aal dhan waa duntay waay haddii xamar dowladdii ka duntay maxaa baydhaba u dumaysaa maxaa garowa u dumaysaa maxaa burca u dumaysaa sababta awooddiiba hal meel taalay markii duntaan somalia waa duntay marka ma waxaan rabnaa soddon sano kabacdi afartan sano kabacdi intii haddana dhacdo oo la kala cararo miyaa la rabaa maya waxaan rabnaa marka hadda anigu xamar kama warqabnaba waxay qabato runta idin sheegin wax badanna kuma qabno hadday ficnaato alxamdulilah hadday xumaato waa ficnaana anagu meeshaadaan joogayna sidaan ahaanayna federal diidku waxay yidhahdaan baa idin sheegayaa marka waxay yidhaahdaan dalka waa la qaybinayaayo qabiil baa loo kala qoqobayaa qolooyin jooga s y l baa warkaas yidhaahda s y l nineteen forty three waa ka soo tagnay hadda two thousand seventeen baan joognaa ya moralka yaga wax lagu xoqoqayaa mataqaana waxaa laleeyahay s y l soomaaliya ha noolaato ha noolaato soomaaliya waa fiicannahay hal baa idin sheegayaa marka etoobiya waxay qabtaa waxa la yihahda ethnic federalism tigree waa tigree amxaara waa amxaaro soomaali waa soomaali bishunguul waa bishunguul qolo walbaaba meeshayday barwaaqo qabtaa etoobiyana maanta horumarka ay gaartay weligeed ma gaarin orda tagtaga jigjigaab taga dirdhaba taga harar taga horumarka la gaaray federalism baa lagu gaaray gobolka hadda soomaalida
It's amazing, isn't it?
This just feels so right.
We're always happy to help. Thanks for calling Bluehost.com.
Train experts available to every Bluehost customer 24/7. Sign up today.
federalism baa lagu gaaray gobolka hadda soomaalida luqadda language-ka medium of instruction medium of waxa weeye eh, yani luqadda yani sharciga ee ah waxa la yidhaahdo en, eh, administrationka maamulku waa soomaali amxaar sidoo kale tigray sidoo kale marka haddii anagu kalaan federalism wax la yidhaahdo amase eh, federalism qabiil ku dhisan maba advocate garaynayno laakiin haddiiba ay jirtaba shiddo xataa ma laha wax dhibuu leeyaha ma jiro Een, mideeda kale khaladkoo la fahmaan idin sheegaya waxaa leeyahay een, shan madaxweyne miyaa waddanka jirta hal madaxweyne muxuu u jiri waay horta sidee baan sheegaya federalism micnada waxaa weeye waxaa la qaybsanayaa responsibility-ga mas-uuliyaddaa la qaybsanayaa haddii mas-uuliyadda la qaybsado baawarkana waa la qaybsanaya ya we share responsibility and we share power ya marka puntland boqortooyo sheegan mayno laakiin madaxweyne way lahanaysaa weligeed taa micnaheedu ma aha inaan undermine garaynayno dowladdeennii wanaagsanayd haddii cabdiweli garowa joogo inuu dhib ku yahay maxamed farmaajo maaha saa ha u qaadanino waa madaxweynaheena dalka madaxweynihii federaalka weeye karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo cisadiisu yeelanaya loogana dambaynaya his our president laakiin in puntland jirto in jubbaland jirto in south west jirana dhib ma aha dhib kuma noqonayso insha allah xataa waxaa dhacaysa inuu sheegay hadda etoobiya gobollada haray iyadoo federali- federaal ah oo federalismka jiro oo qolo walbaaba horumarkeeda samaynayso waxaa ii sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa jira maalan gobollo dalka kale ka haray shan gobol baa jirta etoobiya waa gobolka soomaalida gobolka canfarta oo la yihahda bishanguul qolo la yidhahda gambeelle oo saad suudaan dhankeeda ah iyo qowmiyadaha saadku waxa la yidhaahdo oo qowmiyadaha uu ka dhashay ra-iisul wasaaraha hadda jira waxaa lagu kabaa miisaaniyadda dowladda dhexe micnaha boqolkiiba one percent miisaaniyadda dowladda dhexe ayaa ayagana la siiyaa si ay u soo gaaraan gobollada kale innaga marka haddii qolo ayadu gobolkeedu si gaara barwaaqo u noqdo sida puntland oo kale taa micnaheedu maaha inaan ilaaweyno walaalahayaga kale ee dhibaataysan micnaha waxaa weeye annaguna horumarka yagaan samaysanaynaa waxaa haddana lagu waajiba si marka haddii walaalkaaga dariskaaga ay u dhibaataysan yahay dee adigu ma gaarayso horumar horumarka waxma tarayo marka waa la qaybsanayaa resourcea dalka hantida dalka taalla waa la wada leeyahay in la kala guuray maaha ya federalism hadduu dhacay micnaheedu maaha in la kala sharaafta in la kala qaatay maaha micnaheedu waa la istaageerayaa waa la isgacan qabanayaa waana la horumarayaa dhammaanteen intaasaan kaga haraya federalismku maanta